إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu u soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta alfurqaan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa magaalada muqdisho ku dilay nin darawal ka ahaa mooto bajaaj wasiirkii wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalka ayaa xilka laga qaaday kadib markii uu ku fashilmay dagaalka ka dhanka ah xarakada shabaabulmujaahidiin waxaa la baahiyey muuqaal soo bandhigaya khasaaraha ka dhashay duqayn ay diyaaradaha itoobiya habeen hore ka geysteen degmada jirib ee wilaayada jubbada dhexe dowladda federaalka ayaa muujisay inay wajahayso ciidan la'aan iyadoona ciidanka asluubta ee xabsiyada ilaaliya ku wargelisay inay dagaal u dirayso ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka xamse cabdi barre ayaa isku shaandheyn ku sameeyey golahiisa wasiirada xilli xildhibaanadu ay wadaan muushin xilka looga qaadayo kadib markii lagu eedeeyey inuu dagaalka ku fashilmay waxaa la kala diray shaqaalaha idaacadda codka maraykanka ee v o a sababa la xiriira dhaqaala burburka uu wajahayo maraykanka guddoomiyaha maxkamadda ee dowladda federaalka ayaa xaqiijiyey in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dagaal la'aan kula wareegeen deegaano badan isagoona tilmaamay inuu isaga soo tegay xafiiskiisa ka hor inta aanan loogu imaan kun afar boqol afartan iyo afar sano oo kaamil ah ayaa laga joogaa maanta oo kale markii ay dhacday khaswadii beder ciidamada yukrain ayaa gebi ahaanba isaga baxay gobolka kuraaska ee raashka halka madaxweynaha dalkaasi uu shaqada ka ceeriyey taliyihii guud ee ciidamada intaas waxay ahaayeen qodobada warka goordhowna warkaas ayaan faahfaahin doonnaa قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا waa maalinimo isniin ah taariikhda hijrigana waxa ay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha sagaalaad sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga oo waafaqsan toddobiyo tobanka bisha saddexaad sannadda labada kun iyo shan iyo labaatanka ee miilaadiga ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa magaalada muqdisho ku dilay nin darawal ka ahaa mooto bajaaj sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena farxaan cali cabdulaahi
saacadihii lasoo dhaafay ciidamo ka mida dowladda federaalka ayaa waxa ay magaalada muqdisho siyaabo kala duwan ugu dileen dad rayid ah ciidamo ka tirsan taraafikada dowladda federaalka ayaa shalay waxa ay isgoyska jaradiinka ee degmada yaaqshiid oo ka tirsan magaalada muqdisho ku dileen darawal mootobajaaj dilka kadib waxaa goobta ka dhacay dibadbax ay dhigeen wadayaasha mootobajaajta iyo dadka deegaanka waxaana mar kale ay askartu halkaasi ku dileen afar ruux oo kale halka goobjoogayaashu ay sheegeen inay jiraan kuwo kale oo la dhaawacay neween wiil oo aniga qaraabanaha mooto ani aan la hooday sagaal saacaa soo wacay ku awa dhahay wuxuu dhahay kuwa oo taraafiga ah wax ayga qaateen furaha markiiba soddon daqiiq kadib waa soo wacay wiila ayga qabto wuxuu dhahay yarka taleefonka iska lahay meedkiis wuxuu yaalaa jirdiinka ah soo doonta u dhahay haddaan meeshii maadana mootada waddaday dhex taalaa haddana dhallinyaro kale taa meesha lagu dhaawaca oo hadda dhaawacooda haddana meesha laga qaaday niyo anaga xaafadda aan joognay anigii wiilka hadda kula hadlaayey taleefona markii wiilkaan mootada wiil kale ku sugaayay wuxuu dhahay inuu ma ii imaad sagaal saaca balansanayna ma ii imaatid wuxuu yidhi inuu taraafika igu dhegane waa kuu imaanaya wax ersug taraafikada markaas waxaan umalaynaynay waa iska mootooleeya inuu uu kuma marsiyoonayo ciyow imaan rabo kabacdi haddana wuu ku ceshay wuxuu yidhi inuu taraafika eleysiga iga haysatee waa kuu imaanaya darjiinkaan joogaahe wax ersug waayuu dhahay xoogaa haddaan joognay taraafika ku celinay wiilaa naga qabtay wiilka naga qabtaa wuxuu yidhi niga wiilkaan waa la dilay meedkii soo doonta marka kaftanaa umalaynayna anaga saa meeshu joogna kaftanaa umalaynayna wuxuu dhahay waa imaanay haddaa imaan waxaa leeyahay madiinaa loo qaadaba laba kale hadda la dhaawacay mootoleyda oo ka carooday falkan ayaa waxa ay dab qabadsiiyeen mid ka mid ah gaadiidkii ay wateen ciidamada dowladda federaalka ee dhibaatada geystay sida ay sheegayaan dadka ku sugnaa goobta uu falkan ka dhacay meeshaan hadda ka bacdi mootoleyda xanaaqday baabuurka taraafikadii gubeen mootada xataa waa ku dhex gubatay marka wuxuu yidhi asina xaggaa loo qaaday wiilashii oo gubeen waa wax foodo wada mootoleyda waay wax foodo wado iyadaana hadeertaan foodo ka dhalata wiilina waa socotaa foodada baabuuraa la gubay shaqaaqa weli meesha ka socoto waa foodadii macnaha ee, oo ka dhalatay dilkaas ka dhalata waaye baabuuraa meesha lagu gubay shicibkiyaa banaanbaxooyo haddaba dilalka xergaha goostay ee tirabeelka ka noqday magaalada muqdisho oo u badan dhalinta soo koraysa ayaan ka idhi ruuxii aad rubad goysay raaskiisiina ka saartay raqdiisiina cuntay ramadaan fadligii ku raxmadi weysay haddaad raaxo adduun rajo madaxeed iyo raasamaalku sugayso saw rafaad hor leh maaha
waxaa la baahiyey muuqaal soo bandhigaya khasaaraha ka dhashay duqayn ay diyaaradaha itoobiya habeen hore ka geysteen degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe warkan waxaa noo faahfaahinaya waryaheena cabdisamed cabdulaahi waa muuqaal kooban oo muujinaya dhibaatadii ka dhalatay duqayn ay diyaaradaha xabashida ka geysteen magaalada jilib ee gobolka jubbada dhexe waxaa la arkayaa dabkii ka dhashay fuustooyinkii shidaalka ay xabashida kusoo tuureen suuqa laksa baaxaddiisa iyo sida ay u gubteen goobihii ganacsiga iyo jaamacadda alqiima shacabka magaalada jilib qaarkood ee dabka daminaya ayaa kasoo muuqanaya muuqaalka oo sheegaya in itoobiyaanka ay beegsadeen ilihii dhaqaalaha ee magaalada iyo goobaha waxbarashada oo habeenimo ayaa siyaaradood noo imaadeen waxaan ka dalsanana aanan heen waxay nala gubeen guryaheennii magaca iyadaa waxay kaloo nala gubeen magacsaga jaamacaddii suuqii al-aqsa sidaas daraaddeed alxamdulilah ilaahay ayaan ku maadinaynaa ilaahay subxaana wa tacaala waxaan leenahay ilaahay u bedel khayr qabana sii waxaannu waxna ay naga dhibayaan ma leh maxaa yeelay qof walba waa dhimana waqtigiisuu dhimana ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa ilaahay subxaana wa tacaala waxaan leenahay xasbuna allah wa nicma alwakiil Een, waxaan joognaa degmada jilib gaar ahaan suuqa alaqsa Een, xalay waxaa weerar een, caawa waxaa weerar fulinnimaa geystay cadowga sidii lagu yaqaanay Een, waxay beegsadeen suuqii een, degmada jilib ayagoo een, ku soo jabay furimaha hore ee dagaalka ay ku soo qoomeen duqeymo fuliynimo ah Een, hadda waxay burburiyeen ilaa iyo een, afar goobood aan dhihi karaa waa dhaggii suuqa waa kawaaskii waa magaaladii dadka shacabka dukaamadoodii la gubanaysa sidaas laaligay waxaa kusoo duulay cadow ri usoo duulay waxay dadkan galabsadeenna ma jiraan
oday ka mid ah dadka magaalada jilib oo muuqaalka kasoo muuqanaya ayaa wax laga xumaada wuxuu ku tilmaamay in suuqii hilibka iyo qudaarta ee magaalada jilib ay xabashida duqeeyaan isagoona xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka fariin u diray الله سعيد الروحي الديار ومسلمي وسويرتي dad masaakin ee oon suuq hool ka ganacsada iyo maak umudnan baabi'i taasna suuragalma nagadaaso suuqi kowaanka la beegsadi oone suuqi oone kowaanka iyo oone suuqa oo qudaarta la ka gado dad masaakin ee ka ganacsaday iyo la beegsadi idab darab waa waas amal asan gurguurta baysiin sheegane ummadda ka gaabso hilkan iska dhig hilkan hilan iskorto ma eh mujaahidina koosa jeedan beri waa geedanba waa hisaawa ila soonkondi afkulaga furaw hamarka day mujaahidiinta hamarka day meeleed ka bah fadhi ka bah dayaarara amas doona kor badraa gal ummadda ka gaabso sidoo kale waxaa muuqaalka lagu arkayaa guri ay dad shacab ah degganaayeen oo ay dab ku shideen itoobiyaanka oday shacab ah ayaana dadka u caddeynaya in guriga la duqeeyo ay dad rayd ah degganaayeen ilmo iyo haweenna halkaasi lagu gubay waxaa na soo weeraray gaalo oo etoobiyaan ah aa na soo weerareen Ee, waxay dhammeeyeen ilmihii iyo xaafidihii ayay isku dhex mareen alxamdulilah rabbialcaalamiin waxay sameeyeen ee, inay wa- ay xaafido inay duqeeyaan ay dhahaan shabaab waay shabaab meeshaas jooga way og yihiin intana waxay u imaadeen xaasidnimo
intaas kadib waxaa muuqaalka lagu arkayaa gabdho yar oo carruur ah oo si xun ugu gubtay fuustooyinkii shidaalka ay itoobiyaanka kusoo tuureen xaafadaha magaalada jilib iyagoo ku sugan isbitaalka sheekh kasoo muuqanaya muuqaalka ayaana sharxaya dadkaasi dhibaatada gaartay iyo waxa ay ahaayeen tan waa maamadii carruurta dhashay waad u jeedaan waxa weeye lugaha iyo gacanta iyo dhabarkaas ayay wax ka qabtaan tan waa gabadh yar filya- filyaa gaadhay tan waa midna aad aragtaan gacanta midigta iyo dhabarka iyo waad aragtaan gabadha kale waa gabadhaa sideed jirka ah oo gebi ahaanteeduba gubatay siday u dhantay macal madaxa haa waxa weeye jirkeeda meel u balqabta ma jiro waad u jeedaan bahda iclaanka dadkaasi dad abriyaa bay ahayd dad gurigooda iska hurday bay ahayd burkaba bahalkamay fulanaynin marka dhibaatadu ku timi ilaahay subxaanahu wa tacaala bilaha xurmada leh iyo maalmaha xurmada leh annagu muslim baan nahay waxa weeyaan wano bilahaas agteeda xurmay ka leeyihin dadkaasi way soomeen wax dhibaataa may ogayn ma ahayn ciidan shabaab ma ahayn waxa weeyaan dadkaa gurigooda iska hurday oo hubka iyo rasaasta iyo madaafiicda gantaallada foostooyinka shidaalka iyo balaayada laga soo buxiyey lagu garaacay weeyaan dadka waayadan dambe xabashida itoobiya ayaa duqaymo ay ka geysanayeen qaar ka mid ah wilaayaadka islaamiga waxay ku beegsadeen guryo ay dad shacaba degganaayeen waxaana duqaymadaasi ku dhintay shacab u badan carruur iyo haween dowladda federaalka ayaa muujisay inay wajahayso ciidan la'aan iyadoo ciidanka asluubta ee xabsiyada ilaaliya ku wargelisay inay dagaal u dirayso warkan waxaanu diyaariyo oo halkan ka soo jeedinaya waryaheena cabdiraxmaan beder iyadoo dowladda federaalka ay bedi ciidankeedii hore ugu dhammaadeen furimaha dagaalka haatan ay waasiye wax bedil u ah ayaa waxay hadda bilowdeen in ciidankeedii uu qaabilsanaa xabsiyada ay u soo dirto furimaha dagaalka ee shabeellada dhexe mahad cabdiraxmaan aadan oo loo yaqaana taliya shub ahna taliyaha ciidamada ilaalada xabsiyada oo hadal u jeedinayay ciidankaasi loo soo diray furimaha dagaalka ayaa wuxuu muujiyey in ciidankaasi ay yihiin kuwa aan dagaalka loogu talagalin oo aan lahayn khibrad militari wuxuu ku wargeliyey inay kalsooni ku dagaalamaan oo aysan furimaha ka soo cararin haddii ay firxadan aysan jirin meel la yaadaan maadaama uu ka warayay in ciidankiisi aysan sugnaanaynin marba haddii ay xabadu iska daba dhacdo dagaala u socotaan ma inka qarinaayo goobta la tegaay sheegi maayo waana oga oona warka inka hormari yaa inuu warka inka hormaraan diiddana waxaa saaran tihiin baabuurtaas waaweyn oo ciidamada waxaa loo baahan yahay marka ma loo baahna xagga iiga durug iyo xagga iiga durug ma la rabo nin walba waha cabbaynin qorig goormaad cabbayni ayadaaba imaan doonta nin baaba ku dhihi doona cabbee intii ka horraysanta cabbaysi saaxiibkaa ku garab fadhiya xabadda ay ku fakani nin walbow kalsooni cajiib ah aan ku galna dagaalka ninkii cararaana naga mid maaha xaggeed aadi haddaan cararno xaggeen aadaynaa meelaan aadnaa ma jirto dad badan ayaa waxay tani ku sifeeyey inay ka turjumayso ciidan la'aanta haysato dowladda federaalka iyo saamaynta ay ku reebtay furimaha badan ee lagu furay siyaasiyiin iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ayaana xasan sheekh maxamuud ku eedeynayaa inuu dowladda federaalka haadan ka riday sababtiisana ay maanta ugu jabayn dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaaba ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maalmihii lasoo dhaafay dagaallo xoogan ku ekeeyey xarumaha ciidamada dowladda federaalka ay kuleeyihiin deegaano iyo degmooyin ku yaala bartamaha iyo koonfurta dalka soomaaliya dowladda federaalka ayaana dagaaladaasi ku waasay tobannaan askar iyo saraakiil iskugu jira halka looga dhaawacay kuwo kale wasiirkii wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalka ayaa laga qaaday xilkii wasaaraddaasi ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdi barre ayaa maanta oo isniin ah waxa uu isku shaandhin ku sameeyey golihiisa wasiirada isagoo magacaabay wasiiro cusub kuwo kalena xilalka ayuu u kala bedelay cabdirashiid xaaji cabdi ayaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga halka ninkii xilkaasi hayay oo lagu magacaabo cabdulqaadir maxamed nuur oo loo yaqaano tiktok loo magacaabay wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda cabdulqaadir tiktok ayaa wasaaraddan ku fashilmay muddana waxaa xildhibaano iyo siyaasiyiin ay soo jeedinayeen in xilka laga qaado maadaama uusan aqoon u lahayn in uu maamulo wasaaradda ciidamada dowladda federaalkana ay ku jabeen furumaha dagaalka maxamuud axmed aadan oo loo yaqaano geesood ayaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha maxamed faarax nuurna waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada maxamed cabdulqaadir cali waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha maxamuud cabdulqaadir xaaji oo loo yaqaano jago waxaa loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada sahuur xaaji culusow xasan waxaa loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta iyo biyaha sulub axmed firin waxaa loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha maxamuud cabdulaahi axmed oo loo yaqaano abuukaateh waxaa loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha aamine xuseen cali waxaa loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xuseen cali xaaji waxaa loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada fartuun cabdulqaadir faarax waxaa loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda maxamed aadan maxamed oo loo yaqaano baydhabanjanaay waxaa loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorshaynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha maxamed xuseen abuukar oo gaaraxo loo yaqaano waxaa loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud dib u dhiska iyo guryeynta dahaba suusow muuye waxaa loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha cismaan axmed macow waxaa loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka lama oga isku shaandhayntan waxa ay ka bedeli karto fashilka haysta dowladda federaalka waxaana tani ay ku soo beegmaysaa xilli ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ay sii laba jibaareen dagaalada ka dhanka ah shisheeyaha iyo dowladda federaalka iyagoo qabsaday dhul baaxad leh oo ka tirsan gobollada shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose kuna sii siqaya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya haddaba maxaan ka naqaanaa wasiirka cusub ee loo magacaabay wasaaradda gaashaandhigga markii uu fashilmay ninkii xilkan hayay cabdifatax maxamed qaasim filibiin ayaan idinku duwayaa oo nooga warramaya taariikhda ninkan aad baad u mahadsan tahay maxamed daahir calisow ninka maanta loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka magaciisa oo saddexan waa jibriil cabdirashiid xaaji cabdi waa nin da'da lixdanka ee ku jira ma ahan nin arrimaha ciidanka wax ka garanaya oo xataa qoriga aakayga kala furfuri kara sida ay sheegayaan dadka aqoonta u leh kuma cusba siyaasadda iyo dowladda federaalka waxa uu soo noqday xildhibaan muddadii u dhexaysay labadii kun iyo lix iyo tobankii iyo laba kun laba iyo labaatankii waa xilligii farmaajo inta badan mar kale dowladda xasan sheekh ayuu xildhibaan ka noqday laba kun laba iyo labaatankii ilaa iyo haddana waxa uu ka mid yahay golahaasi sharci dejinta isku magacaabay sidoo kale waxa uu soo noqday xogayaha guddiga warfaafinta ee xukuumadda xamse wuxuu agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ka soo noqday wasaaradda maaliyadda xamse ayaa haddana wuxuu u magacaabay laba sannadood ka hor wasiirka ganacsiga jibriil cabdirashiid xaaji cabdi jibriil waxa uu bare ka soo noqday kulliyadda maamulka iyo ganacsiga ee jaamacadda soomaaliya oo ku taalla muqdisho waxa uu la soo shaqeeyey hay-ado ajanabi ah iyo ururo aan dowli ahayn aqoontiisa waa ganacsiga sida aan soo tilmaannay waxa uu shahaadada koowaad ee cilmiga business management uu ka qaatay jaamacadda nairobi siyaasad ahaan waxaa wadata dowladda kenya oo waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta ay kenya ku dhex leedahay dowladda federaalka waxa uu ka mid yahay shakhsiyaadka dowladda federaalka ee marka ay hadlaan dadku ay ku maadaystaan intii uu wasiirka ganacsiga ahaa ka hor inta aanan loo magacaabin wasaaradda gaashaandhigga waxa uu shaaca ka qaaday inuu shaqooyinka u qorayo dadka qaraabadiisa ah taasoo fadeexad weyn ku noqotay shaqaalaha dowladda soomaaliya ee four point fiveka lagu saleeyey mabda'a aada qabtidee ah walaalka ama walaashaa aada qortay ama nin kugu qaraabaa qortay ma qabi anigu ninka ugu sokoyaan wax siinaa ninka qaraabadeeda waa anig haddaan kuu sheegaa haddaan u heli kara meel waa bisraaxa moogtaa waxaan rabaa moogtaa inaan inaan inaan sraaxa isaga hadlaan waxa adigu samayn lahayd haygu eedayn aniga berri markaa talada qabsatid waxa adigu adigu samayn lahayd haygu eedayn aniga hadda tobanka la magacaabay kuwo kale haddaan boos u helan waa siina oo qaraabadayda ah haddaan budget u helo qofka ugu horee oon qoraya waa qofka ku iga dabaqaylin jiraan aan iska fujina ani haddii ilaahay xildhibaanaan u ahay xildhibaanaan u ahay sidaad rabtid inaad u shaqaalaysid sidaan rabaa inaad u shaqaalaysiyaa ninka sidaa u hadlaya waa wasiirka cusub ee gaashaandhigga dowladda federaalka waxaa madax looga dhigay wasaarad ay hoos imanayaan ciidanka iyo waxyaabaha dagaalka la xidhiidha iyadoo ciidanka horey loogu eedeeyey musuq maasuq xarkaha goostay heer maraykanka uu raashinka iyo lacagaha ka goostay ciidankii uu tababarayey ee danab wasiirkan fagaaraha ka sheegay inuu qaraabakiil samaynayo ayaa la aaminsan yahay in magacaabistiisa ay niyadjab ku sii noqonayso ciidamada dowladda federaalka tallaabo kasta ee uu qaado haddii ciidamada iyo taliyaasha aanay qancin waxay u arki karayaan tallaabo qabyaaladeed oo la qaaday arrintanna waxay muujinaysaa fashilka ee dhanka siyaasadda ka haysta dowladda federaalka marka caalamka la eego dowladaha iyo fadeexadaha ee madaxda ku soo baxay ma dhacdo adduunka in xil lagu soo celiyo qofkaas oo kale iyadoo markaa la ilaalinayo cuquusha dadka sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena cali aadan waxaa la kala diray shaqaalaha idaacadda codka maraykanka ee v o eda sababo la xiriira dhaqaale burburka uu wajahayo maraykanka gudoomiyaha maxkamadda ee dowladda federaalka ayaa xaqiijiyey in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dagaal la-aan kula wareegeen deegaano badan isagoo dhanka kala sheegay inuu isaga soo tegay xafiiskiisa ka hor inta aanan loogu iman cabdalla mukhtaar ayaan ku duwayaa in uu noo faahfaahiyo qodobkan cabdalla waxaa weli isa soo tarayaa xubnaha ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa taabacsan oo murugo ka muujinaya dagaalada xooggan ee ka socda gobolka shabeellaha dhexe ee koonfurta soomaaliya xasan cali nuur shuute oo ah guddoomiyaha maxkamadda ciidamada dowladda federaalka ayaa waxa uu mar kale walaac ka muujiyey dagaalada ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka wadaan qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe wuxuu xaqiijiyey in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dagaal la-aan kula wareegeen deegaano badan isagoo sheegay inuu isaga soo tegay xafiiskiisa ka hor inta aan loogu imaanin saaca bisaaca la yidhahdaa qoriga aniga inta shabaab soo waayan soo baxay markaasa halkaan imadan qori soo qaatay maalmahan dhanbo saddex afar isbuuc afraada noo socda aniga taliyaha hal mushkilaa ka dhacday goboladan ama hirshabeelle wada dhex ama hiraari ku dheh iyo iyo iyo shabeellada dhexe shabaabaa dagaal soo qaaday waa la iska difaacay meeluu fadhiisto warow deegaanada dhan warow kala wareegay intuu ka soo baxay xaguu ka socdaa waa la ware qorayaa lagu difaaco lagu qaadi waayo dagaalkaan ogeyn iyo dilkaan ogeyn anaga waxyaabaha nagu kalifa marka inaan qalinka miis iyo qalin aanoo dhexi jirta shabaabka aniga aniga miis iyo qalin aanoo dhexi jiri waa arkay miis iyo qalinka in lagugu imaahayo war igugu imaahayo xoog igugu imaahayn waa soo dhigay waxaan halkaasaan soo istaagay markaasaan miiskii qalinka gadaal hala marsiiyey qorayga madaxda dowladda federaalka ayaa ah kuwa ugu badan ee ka dayrinaya dagaalada ka socda shabeellaha dhexe oo ku tilmaamaya in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la soo baxday awood aan horey loo arag ayna ka baqdin qabaan in loogu imaado magaalada caasimadda ah ee muqdisho kadibna ay ku dhacdo wax la mid ah wixii ku dhacay xukuumaddii kaabul ee ka jirtay waddanka afghanistan kun afar boqol afartan iyo afar oo kaamil ah ayaa laga joogaa maanta oo kale markii ay dhacday khaswadii beder haddaba qaabka ay u dhacday khaswadaasi iyo natiijada ka dhalatay waxaa warbixinta nooga diyaariyey maxamed cali علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن waxaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam isagoo ku sugan magaalada madiina wardoonkii muslimiinta soo gaarsiiyey qabar sheegaya in kolanyo ganacsi oo ay qureysh leedahay kana timid dhulka shaam ay kusii jeedo magaalada maka xilliguna waa bisha barakaysan ee ramadaan sanadkii labaad ee hijriyada isagoo hogaaminaya saddex boqol iyo dhowr nin oo isugu jira ansaar iyo muhaajiriin ayuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam deg deg uga baxay madiina si uu waddada ugu galo kolonyadan siday hantida ballaaran loogana dhigo qanaa'im ay muslimiintu ku intifaacaan quraysh oo lafteedu ahayd awood milatari iyo mid siyaasadeed oo ishaysata ayaa sirdoonkoodu waxay ka war heleen gulufka dagaal ee ka yimid madiina waxaana qayladhaan deg deg ah la gaarsiiyey maka taasoo ugu baaqaysa inay hantidooda ka dhacsadaan ciidamada muslimiinta habeenkii ka horreeyey dagaalka waxay muslimiintu qaateen waqti deggan xaraasadooda ayayna adkaysteen roob yar oo neecaw iyo naxariis wata ayaana u da-ay kaas oo uu alle ku tilmaamay mid uu muslimiinta kaga nadiifinayay ridsiga shayddaanka nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa alle u istaagay aadna u baryey isagoo guul weydiisanaya maadaama ay soo baxday xaalad dagaal oo aan horay loogu tashan sidoo kale muslimiinta ayaa iyaguna allabariga qayb ka ahaa allah subxaanahu wa tacaala waxa uu addoonkiisa moxamed bin cabdilaah sala allahu calayhi wasalam ka aqbalay ducadii waxaana lagu soo dejiyey waxii tilmaamaya in guushu ay dhankoodu jirto garabkoodana ay ka dagaalami doonaan malaa'igta aroornimadii toddoba-iyo tobanka ramadaan sanadka labaad ee hijriyada ayuu dagaalku ku bilowday mubaaraso oo ah in labada saf ay rag isaga soo kala baxaan indhahana laga daawado seefta ayaana lagu boobay madaxyaweyntii qureysheed ee mubaarasada usoo baxay tani waxay keentay in gaaladii ay caroodaan labada safna uu dagaal furan ka dhex bilowdo halkaasna waxay guusha ku raacday muslimiinta madaxyaweyntii gaaladana fagaaraha dagaalka ayaa meydadkooda la bilqay madaxyaweyntii madax adkaa ee maalinkaas muslimiinta laga horleexiyey waxaa ka mid ahaa caduwullaahi abujahal oo uu nebigu ku tilmaamay inuu ahaa fircoonka ummadda rasuulkana aada u dhibi jiray intii uu joogay maka waxay muslimiintu sidoo kale macrakadan waartay kusoo qabteen tobaneeye ka tirsan reer quraysheed kuwaasoo markii dambe muslimiintu madax furasho ka qaateen qabarka guushan taariikhiga ah ee muslimiintu kasoo hoyeen dagaalkii beder wuxuu gilgilay mushrikiintii maka iyo guud ahaan jasiiratul carab wuxuuna horseeday in tiirarka dowladda islaamka dhidibada loo aaso munaafiqiinta iyo yahuuddii degganayd madiinana ay noqdaan gacan kugambad aan bannaanka lasoo istaagi karin shirqoollada ka dhanka ah islaamka iyo muslimiinta khaswatu beder oo uu allah subxaanahu watacaala ku tilmaamay yowmulfurqaan waxaa waariyey qur-aanka kariimka guusha halkaas laga soo hoyana waxa ay noqotay mid weli ilhaamisa mu'miniinta xaq udirirka ah zaman weliba iyo goob kasta oo ay joogaan waxa ay khaswatu beder ka mid tahay namaadijta iyo tusaalooyinka loo soo qaadanayo in kooxda yar ee mu'minadda ah ay loodin karto tirada badan ee gaalada iyo in iimaanku ka xoog badan yahay kufriga iyo nifaaqa halyeeyadii ansaar iyo muhaajiriin ka koobnaa ee ka qaybgalay dagaalkii beder waxay ka tilmaamnaayeen saxaabada intooda kale allahna wuu siiyey fadli iyo makaano dheeraad ah oo ah in dembigooda la dhaafay jannadana ay geli doonaan markii cumar binulkhadaab radiallaahu canhu diiwaanka sameeyeyna waxa ay reer badar ahaayeen ragga ugu biilka badan jiilka saxaabada taasoo muujinaysa inay adduun iyo aakhiraba ku hormareen waxa ayna mansiladaasi ku kasbadeen halgankooda jihaadka
لله عبادتنا كي ندخل باب الريان ونواسي الفقراء بمال وطعام يكفي الجوعان علمني رمضان دروسا قبسا من
warkan dhegeystayaal waxaad kala socotaan warbaahinta alfurqaan ugu dambayntiina ciidamada yukrain ayaa gebi ahaanba isaga baxay gobolka kuraaska ee raashka halka madaxweynaha dalkaasi uu shaqada ka ceeriyey taliyihiisa guud ee ciidamada wargeyska new york times oo soo xigtay askar yukrainiyaan ah ayaa sheegay in ciidamada dalkaasi ay isaga baxeen dhammaan gobolka kuraaska ee ruushka oo ay galeen toddoba bilood ka hor isbeddeladan ayaa ku soo beegmaya xilli madaxweynaha yukrain uu go'aansaday inuu shaqada ka ceriyo taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida sida lagu sheegay wareegto soo baxday axaddii tallaabadaasi oo u muuqata mid uu ku qarinayo fashilka iyo guuldarada ciidamadiisa ka soo gaaray dagaalka ka socday gobolkaasi ciidamada yukrain ayaa ka tallaabay xadka galbeed ee ruushka bishii agost ee lasoo dhaafay waxaana gobolkaasi ka dhacay mid ka mid a dagaaladii ugu caansanaa ee socday saddexdii sane ee lasoo dhaafay kaas oo ay ujeeddadiisu ahayd in lagu mashquuliyo ciidamada ruushka warkiina dhegaystayaal xilligan waa naga inta